wariyaasha ka howlgala geyiga soomaaliya ayaa waxaa soo food saaray dhibaatooyin kala duwan oo ay ku jiraan dilal xarig iyo weliba caburin la xiriirta shaqadooda warbaahineed in ka badan tobaneeyo suxufi ayaa lagu dilay dhowrkii sane lasoo dhaafay soomaaliya haddaba yaa ka dambeeya dilalka iyo dhibaatooyinka lala beegsanayo wariyaasha soomaaliya v o a ayaa idiin diyaarisay idiinna soo gudbinaysa barnaamij taxana ah oo arrimahani aynu ku falanqaynayno falastiin axmed iimaan oo soo diyaarisay ayaa noo soo gudbinaysa qaybta koowaad ee barnaamijkan oo maanta ka hadlaya qaabka kooxaha hubaysan ay u dilaan wariyaasha
inkastoo ay horay u sii jireen haddana sannadkii labadii kun iyo toddobada ayay ahayd markii ay bilowdeen dilalka loo geysanaya wariyayaasha ee qof qof loogu bartilmaameedsanaya ama koox koox wakhtigaasina ma aysan kala istaagin marka laga reebo wakhtiyo yar oo u dhexaysay inkastoo inta badan ay dilalkaasi u dhacaan qaab shirqool ah haddana waxaa jira weerar ismiidaamin ah oo mar lala beegsaday wariyayaasha qaarkood sannadkan oo keliya ayaa waxaa lagu dilay soomaaliya siddeed iyo toban wariye inta dhimatay waxaa ka badan inta barakacday oo waddanka iskaga carartay cabdixakiin cumar jimcaale waa wariye ku waaya mid ka mida gacmihiisa howlihiisa suxufinimo haddana ku sugan dalkan maraykanka dhowaan ayuu nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee washington wuxuuna cabdixakiin iiga waramayaa sida uu u dhacay weerarkii lagu bartilmaameedsaday runtii horta markaan kaaga hadlo sida dhaawaca iigu dhacay waxay ahayd labadii kun iyo toddobadii eleven agost xilli aan joogay gurigeyga oo habeena labadii kun iyo toddobadii marka gurigeygaan joogay kowdii habeennimona waa ay ahayd niman dableya oo ilaa sideed nin ayaa guriga igu yimid oo wata qoryaha kalashinkoofka loo yaqaano waxay soo jibiyeen albaabka waxay igu yimaadeen gurigii markaa aan deganaa markii ninka ugu horreeyay aan weydiiyey waxaan waa kun markaasuu waa axmed axmed key markaan rag waa ay dul taagneen marka waxa arrimahan oo dhan aan iminka ku sheega ay ku dhacayeen waxay ahaayeen elbiriqsiyo soddon sakan aanan ka badnay kadibna toosh buu indhaha iga qabtay waxau yidhi waa kan midka wariyaha ah sidaas daraaddeed midkii kale isaga dhinaciisa taagnaa ayaa durba xabadihii ugu furay marka shan xabadood bay igu dhufteen saddex ka mida maaragta iminka stuudiyaha v o eda idinla jooga waad aragtaan gacanteedii dardareen oo bidixda ah xabad ka mida waxay iiga dhacday naaska maaragta midigta agtiisa oo sarmo ah xabaddii shanaadna waxay iiga dhacday gacanta midigta inkastoonay lafa iiga jibin kuwaasi weerarada kuma aanay ekaanin intaasi maxamed nuur maxamed shariifka waa wariye u shaqeeya idaacadda barkulan waxa uu ka mid yahay wariyayaasha nasiibka uu ka badbaadiyey shirqoollada ay maleegaan kooxaha wariyayaasha ugaarsada waxa uu laba jeer ku dhaawacmay magaalada muqdisho markii ugu horreysay waxa uu ku dhaawacmay qaraxii tiyaatarka qaranka markii labaadna waxaa bartilmaameedsaday kooxo bastoolada ku hubaysan waxa uuna shariif ka warramayaa sidii uu uga badbaaday weerarkii ay kooxo hubaysani kusoo qaadeen iyo sidii uu u dhacay runtii horta xilligii galabtii ayaan shaqadeyda anagoo ku guda jiro waxaana shaqadu aaday garoon kubadda cagta lagu cayaaro oo markaasi tartan xididka soomaaliyeed kubadda cagta ay soo fara qaadaysa oo ka soconaya garoonka jaamacadaha oo ayaan aaday oo halkaas aan warar ka doontay runtii xilli maqrib loo dhowahay ayaa markaasi kasoo laabtay ayaan waxaan u dhaqaaqay dhinaca xamarjijab oo mid kamid ah tifiyada magaalada muqdisho ka howlgala ayaan waxa uga baahday halkaas ayaan tagay xilli toobadii fiidnimo ay tahay oo aan hawsheeda markaasi gutay oo aan idaacaddan u shaqeynayo wararkii wixii u dirsaday markaan hoos usoo degtay oo furaha la baxo mootadana ka ciyaray ayaa dhinacayga waxaan ka arkay laba wiil oo dhalinyaro ah maxaa deeda markaa dhahay way kala boodeen oo bistooladay la baxeen runtii cabsida way jirta oo wariyaasha muqdisho u aatay qaraxyo iyo dilal kala duwan hore loogu geysan jiray anagoo markaasi maalinkeeda ku hayo markaas soo degay iyo laba wiil bistoolada baxay runtii si aala ayaan u nacay maxaa daraadeen markaa dhacayna jawaabta waxay igaga dhigeen xabad xabadii markay igu dhacday dhulkaan ku dhacay kadibna dhinacayga usoo dhaqaaqeen soo dhaqaaqida usoo dhaqaaqeen ayaa waxay arrintaa igu dhacday inay raggaan rabaan inay dilaan oo dhamaystiraan oo aniga ay socdaan kadib ayaan boorso aan watay oo rikooro iyo qalab iguu jireen ayaa bistooladii lagu soo taagay uga dhuftay waa la qabsaday kii labaad oo rabay inuu markaasi dhamaystirana isagana bistooladii ayaa ka katirtay fursadaas yar ayaan helay kii aan isaysanahna iska kala tuuray ayaan ka cararay oo isgooska xamar jajab oo xisbiga la yidhaahdo isgooskaas xoogaha dhinaceedu ahaa anagoo markaas dhiiggii wixii gadaayaan oo meesha dhiiggii ka socday gacanta ku haya dhalinyaro ayay soo gurmadeen baabuura galaas lagaga soo bixiyey saasaa lagu qaaday oo zikaalka madiine lagu geeyey kooxaha dilalka geysta ayaa mararka qaar waxay isticmaalaan xeelado ka duwan dilalka gaar ahaana marka ay u suurageli weyso inay qofka dilaan xeeladahaasi nuuca ay yihiin iyo waxyaabaha ay kooxahani sameeyaan marka ay ku guul daraystaan inay qofka dilaan waxaan weydiiyey cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ka howlgala warbaahinta ay dowladda gacanta ku hayso wuxuuna ka warramayaa waxyaabihii kala duwanaa ee al-shabaab ay ku dayeen si uu uga baxo mihnadiisa suxufinimo rag madaxda sarsaro shabaab ka mid ah isoo wacay waxay muddo badan isku dayeen markay iyaga hanjariyeen oo hanjabaadii aanay yani wax isbedel ay ugu samaynin inay xitaa qaarkood gorgortan ila galaan dhaqaale inaan inaan inaan aan ka haro barnaamijkan taas markay socon weysana inay xitaa ay dhahaan waayahay iska tago oo lacagta inta qaadatid wadanka isaga tag ama meelahaas aad laakiin intaasoo dhan wax iiga weynaan aaminsanahay marka waqtiyadaas hore way isu wici jireen hadda laakiin runtii waxaan dhihi karaa ugu yaraan sanadkii ama sanad iyo barkii ama labadii sane ugu dambeysay wax shabaab ka tirsan oo aniga isoo wacay oo iisoo hanjaba ma jiraan waxba kale ma kulmo laakiin dadka asxaabta aan isla shaqayno qaar badan oo kamid a weliba dadka ay u arkaan qofka inta u arkaan inuu shaqada ku cusub yahay waxay isku dayaan inay si yani aan kala har lahayn ay u handadaan oo ay usoo weeraraan oo ay taleefano ugu soo wacaan oo ay imeilo ugu soo diraan oo ay usoo argagaxgeliyaan alcadaala waxa uu aaminsan yahay in rag horey uga tirsanaa wariyaasha oo haddana ku biira al-shabaab ay ka dambeeyaan dilalka loo geysta wariyaasha oo iyaguna fududeeyaan dilalkaasi ragna waa fuliyaan ragna waa ka shaqeeyaan marka ragga ka shaqeeya ee soo diyaariya ka hor intaan la fulin ee xogta soo ururiya ee la shaqeeya kooxaha wax dila ama qaraxa ku dileen ama xabadaha ku dileen waxaa kamid ah ninka la yihahdo xasan xanafi oo horey saxafi u ahaa saate al-shabaab ku biiray xasan maalintaas august koob iyo tobankeedii wuxuu ahaa ninkii saxafiyiinta soomaaliyad oo dhan ay wada ogsoonaayeen oo ay wada tuunsanaayeen oo kadibna dilalkaas ku lugta lahaa kuwii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho oo hadda uu kamid ah xasan afsugana qofkii ugu horreeyay aniga ii sheegay fariin uu maaragtay isu hambaliyeenay isagu ii soo diray wuxuu ahaa xasan uu ahaa oo runtii taas daranayay marka waxaa kaloo jira cadeymaha la hayo nin la yidhaahdo jibriil nuur yuusuf oo isna ahaa weriye hore oo al-shabaab ka tirsan wuxuu runtii jira dad hadda jooga oo saxafiyiinta kamid a oo uu la soo xiriiray oo uu isku dayay inuu tashkiiliyo ama uu ku qanciyo in ay la shaqeeyaan isaga oo ay jawaasiisu noqdaan oo ay macluumaad siiyaan raggaas oo qaarkood uu ku yiri hebel iyo hebel meesha ay joogaan iyo xiliga ay gurigooda tagaan iisoo sheeg isagoo dabcan dadka qaar isku dayay inuu waxa uu aaminsan yahay caqiid ahaan u aaminsiiyo qaar isku dayay inuu lacag u sheego qaar kaleetana isku dayay inuu xitaa qabiil uu u sheego oo uu iska dhigo mataqaanaa duruufo qabiil in ay ugu soo sheegaan ninka saddexaad ee cadeymihiisa la hayo waxaa kamid a nin kale oo la yidhaahdo ismaaciil stila oo isna ahaa saxafi ninkaas waxyaabaha cadeymaha ee anigu shaksiyan aan ogahay waxaa kamid a dilkii allah unaxariiste sheekh nuur abkri oo ahaa saxafi weyn koob iyo toban saac galabnimo intii uu noolaa sheekh nuur ayuu ila soo hadlay jibri ninka la yidhaahdo stila wuxuu ii sheegay inay gacanta ku hayaan sidoo isaga u dhigay murtad naga tirsan saacad kadibna waxaa dhacay dilka allaha unaxariistay sheekh nuur isla markaasna rag anaga nala shaqaynaya ayuu soo wacay oo ugu dambeyntii cod ka duubay kuwaasoo codka uu ka duuba uu ku qiranayay sida uu ugu faraxsan yahay dilkaas iyo inay iyagu geysteen marka cadeymaha la hayo ee aan la dafiri karin kuwaasa kamida dabcan saddexdoodabana xanafi iyo iyo iyo jibriil iyo stila saddexdaba codod laga haya ayaa jira oo la heli karo oo ay ku qaranayaan qaybta iyo iyo doorka ay ku lahaayeen dilalka iyo iyo shirqoollada loo dhigo wariyaasha iyo sida ay ay dabcan ay usoo diyaariyaan faadimo cabdi warsame waa weriye ka howlgasha muqdisho faadimo waxay ka howlgashaa idaacadda kulmiye waxaanay ka mid tahay dadka ugu nasiibka badan inta aan xusuusto laba jeer ayayna ka badbaaday iskuday lagu dili lahaa waxay ka waramaysaa sida ay u badbaaday mar ay kooxo hubaysan ay isku dayeen in ay toogtaan markii ugu horreysay waxaan kala mid ahaa asxaabteyda banka saxaafadda oo inta badan masajiska ama afriya qoraaleed inta loo soo diro loo hanjabo waxyaabahaasa ka shaqeysaa diintay ka dhan tahay iyo shaarica intaas ah xaafadda ama kubsho ka deganahay waxaa dhacday in ilawiyadoo aada u yaryar ay biskoolado wataan ay iga hor yimaadeen ayagoo gabar walaasheeda iga horeyso ay sameyn gabadhii walaasheeda ahayd ay biskoolad madaxa kaga qabteen degdeg dagaala u laabtay waxay yidhaahdeen wartan ma aha codkaasna waa sii maqlaayay kadibna way carareen haddaba su-aashu waxay tahay yaa dila maxaase loo dilaa wariyaashan waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiraxmaan alcadaala su-aashaas waxaan isleeyahay waa su-aal jawaabteeda ay fududahay wariyaasha waxaa dila al-shabaab ayaa dila inta laga xusuusto hadda laga soo bilaabo labadii kun iyo toddobadii waxaan dhihi karaa inta ay caddahay in shabaab dileen ama aan shaki badan lahayn shabaabku ay dileen waxaan kasoo bilaabi karnaa allah unaxariistee mahad axmed cilmi ilaa wariyihii ugu dambeeyey ee la dilay meelaha kala duwan ee soomaaliya kamid a al-shabaab ayaa ah cidda wariyaasha disha oo runtii daleelkaas geysata cadeymo kala duwan ayaana loo hayaa iyo waxyaabo kala duwan oo cadaynaya inay yihiin iyagu cidda maaragtay wariyaasha dilaysa dabcan iyagoo u arka in wariyaashu aanay u khidmaynayn ama aanay u adeegeyn fikradda iyo aragtida ay rabaan inay ku dhex faafiyaan bulshada soomaaliyeed heerarka iyo xilliyadu ha kala duwanaayeen lakin waxaan aaminsanahay in cidda wariyaasha dishaahi ay tahay runtii al-shabaab qaar badan oo qaar badan oo kamidana way qirteen marar badanna iyaga oo ka hadlaya idaacadaha qaarkood mamnuucaya ayay ayaa la hayaa madaxdooda codod si sira looga duubana qaar badan oo kamid ah dilalkii ayayba mataqaana qof qof u qiranayeen marka jawaabtaasi waxay la tahay cidda wariyaasha dilkooda ka dambaysa waa al-shabaab xasan shiro sheekh waa madaxa hay-adda difaaca u doodayaasha xuquuqda aadanaha wuxuu ka warramayaa dhibaatooyinka guud ahaan haysta wariyaasha ku sugan soomaaliya xasan ayaan waxaan kaloo aan weydiiyey cidda uu isleeyahay waa ay dilaan wariyaasha iyo sababta loo dilo marka koowaad horta waxaan rabnaa inaan qirno in horumar aada u weyn soomaaliya laga sameeyey xagga saxaafadda iyo xorriyadda qowlka dadka kaadiriinta ee fidiyo ay aad ugu bateen dadka soomaaliya qaybo kala duwan ee warbaahineed hala haadaano oo si qaasa loo leeyahay amba markaa autoritada meesha jirta ay leeyihiin marka taa haddana waxay keentay in badnaantoodaas ay bateen iyo iyo shaqooyinkan wanaagsan ay qabteen haddana ay naqdaan bartilmaameed cayiman oo dadka khaasa ee doonaya in ay in ay afduubtaan ayagoona ogoleyn in maaragtay la la la la sheego falalka xun ay samaynayaan amba aan ogoleyn dadkii in fikir ka duwankooda lagu gubaabiyo ay ka dhigteen maaragtay war-saxaafadeedo ay soo saaraan oo ah meeshu nabad kama jirto saa ma yeeli kartid adiga maaragtay ma fidi kartid ay ku intimidaaraynayaan amba maaragtay ku cabsi gelinayaan dadka u dhaqaaq u dhaqdhaqaaqa una shaqeeya fidinta xorriyatul qowlka soomaaliya ma ahan keliya xamar oo sideed iyo toban wariye sanadkan keliya ay ku nafweyday laakiin qaybaha kala duwan ee soomaaliya ay ka mid tahay maamul goboleedyada puntland maamulka somaliland xataa haddii aad maaragtay regionka aad fiiriso eritrea ethoopia dadka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda saxaafadda amba ka shaqeeya wariyaasha ah dhibaatooyin aada u fara badan ayaa lasoo gudboonaaday isku soo wada duuba wariyaasha ayaa waxay guud ahaan bulshada soomaaliyeed la wadaagaan ammaan darrida ka jirta dalka soomaaliya taasi oo ay marar badan siyaabo aan ku talagal ahayn ay ugu dhintaan falalka kala duwan ee ammaan darrada ee ka jira magaalada waxaase intaasi usii dheer tan iyaga lagu bartilmaameedsanayo si markaasi afka loo qabto warbaahinta xorta ah iyo weliba in dhagaha dadweynaha laga ilaaliyo waxyaabaha aanay raalliga ka ahayn kooxaha hubaysan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa qeybtan qeybo kale oo ka mida barnaamijkan ayaanu kaga hadli doonaa hay-adaha ammaanka waxay ilaa iyo hadda arrintan kala socdaan dareenka ay falkan ku abuureen wariyaasha sida wax looga qaban karo ama looga hortegi karo ayaad ku maqli doontaan sidoo kalena xaaladda wariyaasha deegaanada puntland iyo somalilan ayaad ku maqli doontaan qeybaheena soo socda
warbixintii falastiin axmed iimaan ay ku falanqaynaysay qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana oo aynu kaga hadlayna qaabka kooxaha hubaysan ay u dilaan wariyaasha soomaaliya ayaynu intaasi kaga gudbaynaa